madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa xalay ku dhawaaqay golihiisa wasiirada cusub ee puntland oo maalmahan loo dhegtaagayay jamaal carab yuusuf agaasimaha warbaahinta dowladda ayaa akhriyey liiska wasiirada cusub sida uu warbixintan kaga soo diray garowe wariyaha v o a nuux muuse birjeeb golaha wasiirada cusub oo xalay xilli dambe lagu dhawaaqay si ka duwan nidaamyadii kan ka horreeyey ayaa ah siddeed iyo toban wasiir iyo ku-xigeenadooda marka laga reebo wasaaradaha maaliyadda iyo arrimaha gudaha oo mid laba ku-xigeena iyo sagaal wasiiru dowlayaal wasiirada la magacaabay ayaa dhammaantood ku cusub inkastoo shakhsiyaadka loo magacaabay qaybtood si weyn looga yaqaan puntland iyo baraha bulshada cadaaladda iyo arrimaha diinta cawli sheekh xamed lamarlabo arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda maxamed cabdiraxmaan dhabancad lambar saddex wasiirka amniga iyo dhiidha aarta cabdisamed maxamed galan lambar afar wasiirka maaliyadda xasan shire abgaal lambar shan wasiirka qorshaynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah cabdiqafaar cilmi xaangi lambar lix wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare cabdulaahi maxamed xasan lambar toddobo wasiirka caafimaadka doctor jaamac faarax xasan lambar siddeed wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo guryeynta axmed bashiir muuse wasaaradaha qaybtood ayaa la israaciyey waxaa meesha ka baxay wasaaradaha dastuurka iyo federaalka midda horumarinta iyo wasaaraddii beeraha iyo waraabka kuwaasoo qaybtood raacay wasaarado kale halka qaybtoodna la baabi'iyey waxaa soo kordhay hal wasaarad oo ah wasaaradda tamarta macdanta iyo biyaha madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa horey u sheegay inuu soo dhisayo wasaarado kooban mana muuqato marka loo eego liiska golaha wasiirada cusub ee ay shaaciyeen iyadoo weliba ay jiraan beelo wasiiro horey u lahaa oo helay wasiir ku-xigeen dadweynaha reer puntland ayaa maalmihii ugu dambeeyey aada u hadalhayey xukuumaddan cusub oo dhisitaankeeda ay qaadatay wakhti badan dadkana ay filayeen inay ka duwanaato kuwii hore dhanka koobnaanta wasaaradaha iyo ballanqaadka madaxweynaha marka loo eego nuux muuse birjeeb v o a garowe